بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد waxaan kusoo jirnay kitaab asalaa usbuucii hore waxaan ka soo hadalnay sujuuda la yidhaahdo sujuudu sahwi qofka haddii salaadiisa khalal ku yimaado ama wax gafa uu ku yimaado ziyaado ku timaado ama nusqaan ay ku timaado waxaa laga rabaa inuu nusqaantii kabo ka bacdina sujuudu sahwi la yimaado waan qaybinay salaada waxaan dhahnay salaada waa arkaan iyo waajibaad iyo sunan rukniga waa lagu soo celinayaa sala ruknigii meeshaasuna ka ka bilaabanaysaa salaadaadii aad rukniga aada maraysay hadday waajib tahayna shayga aad ka tagtay sujuudu sahwi besaa lagaa rabaa waxyaabaha sunooyinkaan waajibka ahayna sujuudu sahwi lagaama rabo wuxuu leeyahy marka sheikha meeshaan raximah allahu tacaala fadlun fi lawqaat alati tukrahu fiha asalaa faslun fi awqaat alati tukrahu fiha asalaa wuxuu fasl u yahay qeyb ka yahay salaada la tukado sunooyinka ee sunooyinka mudlaqa ah iska banaan ma waktiyada aan la ogoleyn ee la karaahiyeysto ayuu meeshan ku sheegaya salaadaha waa dhowr qeybood salaado waajiba oo qofka waajibku ah inuu tukado ah sida shantii salaadood iyo salaadaha farabilkifaayaha oon kasoo hadalnay waxaa kaloo jira salaado sunooyin ah sunooyinkaasaa qeybsama oo ah sunno sabab leh mathalan salaada salaadaha gadaashooda kuwa la tukado sidoo kale salaadaha hortooda kuwa la tukado taxiyatulmasjidka salaada masaajidka marka lasoo galo lagu salaamo waxyaabahaas oo dhan waa sunooyin wey taasna marka sabab bay leedahay qof baa soo weysaystay weysadaas sababteedu maaragtay laba ragcoo sunaa u tukanaya sida abu hureyre nabiguba amray sala allahu alayh wasalam marka kuwana waa kuwa aan sabab lahayn waad iska sunaysanaysaa sujuuddaad badsanaysaa si aad jannada u gasho sababto waxyaabaha jannada lagu galo waxaa kamid a qofku inuu sujuuda badsado oo salaado badan uu tukado wey marka sunooyin mutlaqa oo iska daysan oo waxba ku xirnayn oo aad iska tukato markii aad gaala soo heshaba waktiyada aanay banaanayn sunooyinkaasi ayay u baab tahay wuxuu yihi marka sheikha raximah allahu tacaala wa khamsatu awqaatin shan waqti laa yusallaa fiiha waktiyadaasi lama tukado shan waqti lama ogola in la tukado sunooyinkii mudlaqaha iska banaana ilaa salaatan salaad moogiya lahaa sababun sabab le maahane salaad sabab le maahane lama ogola salaad kale inuu qof ku tukado waktiyadaasi ayib ilaa salaatan lahaa sabab bacda salaati subxi waa salaada subax gadaasheeda markii salaada subax fajarka la tukado lama ogola gadaasheeda salaad aan sabab lahayn inaad tukatid xataa tadlac xataa tadlacu ashams ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo xataa tadlacu ashams salaad lama ogola in la tukado ilaa ay qoraxdu ka soo baxdo ayib nebiga sala allahu calayhi wasalam ayaa xadiis ku caddeeyey inaan la ogolayn salaadaha macnaha salaada fajar gadaasheeda inaan la tukan karin ilaa qoraxdu ka soo baxdo waxaa jira marka salaad sabab leh waxaad tukan kartaa waktigaas salaadii fajarka ka horeysay ee labada ragco ahayd ee nebigu ku tilmaamay adduunka iyo waxa saaranba way ka qiimo badan tahay ayib adduunka iyo waxa saaranba way ka qiimo badan tahay salaadaasi hadday kaa tagto oo aada salaadii jamaacadeeda la tukanayo aada timaado lama ogola inaad sunno iyo waktigaas tukatida jamacada inaad qeyb ka gashid wey laakiin salaadii baad qadayn kartaa markaad salaada fajar dhamayso labadii ragco ee qaaliga ahayd ee adduunka dhan ka qiimo badnayd ee kaa tagtay ayaad la imaanaysaa salaada sun waajibkaa ka bacdi waktigii markaa salaada aad tukanaysid waa salaad sabab le wey masjid baad kusoo tukatay ama meel kalead kusoo tukatay masaajidkaad soo gashay inaad masaajidka fariisataa damaaday welina qoraxdii ma soo bixin salaadii fajarna waa la tukaday waxaad samaynaysaa taxiyatulmasjid baad tukanaysaa sabab bay leedahay waxaad go-aansatay inaad masaajidka iska dhex fadhido oo aad ilaa qoraxdu ka soo baxdo masjidka ku nagaatid sida xadiidka nabiga sal alay wasalam oo intaasna aad ama dikri ama qur-aan aad iska akrisato kabacdina markii ay qoraxdu soo baxda aad laba ragcad tukato waxaa dhacday markaa weysadii baa kaa jabtay waxaad samaysay waad soo weysaysatay fadhigaagii iyo hawshaadi meeshaa kasii wadanaysaa laakiin waxaa sunno ah oo sabab ay leedahay laba ragco oo sunaa inaad tukatid salaadaha saasoo kale ah sababtays kale maahane salaad kale oo joogto ah oo salaadihii qofku uu iska tukan jiray ah oo markii aad maaragtay wakti heshaba aad laba ragco ku dhufato sujuudda badiso taas lama ogola waktigaas wey waxaan waxaan la ogolayn buu yihi sheekha sidoo kale wa cinda tuluucihaa qoraxdu marka ay soo baxaysana lama ogola ilaa ay qoraxdu ka kasoo baxduu dhahay soomaha tii hore bacda salaati alfajri ilaa qoraxdu kasoo bax markii ay qoraxdii madaxa la soo baxdana lama ogola inaad la timaadid salaad lama ogola xataa tatakaamala ilaa ay qoraxdii kasoo dhamaystirmato si fiican usoo wada baxdo wa tartafica ayna kor usoo kacdo qoraxdii qadra rumxin waran dheerarkiisao kale waa nin joogiis intii la-eg weye meelahaaso kale wiilkaas ama wax yar ka dheer marka wuxuu leeyahay salaada subax gadaasheeda ilaa qoraxdu kasoo baxda lama ogola markay soo baxaysay madaxa la soo baxdana lama ogola waa waktiyada maaragtay nebigu uu yiri waxay kasoo baxdaa bayna qarnay shaytaan labada macnaha shaytaan labadiisa geestaxisay kasoo baxaysaa markaasoo kale lama ogola marka markaas in la tukado gaalada ayaa waxyaabaha alla keyrka usujuuda waktigaasoo kale ayib marka lama ogola ilaa ay qoraxdu soo baxdo oo ay nin joogiisoo kale ama waran dheerarkiisoo kale ay ka istaagto lama ogola inaad sunno la timaado mudlaqa weye ayib w wuxuu leeyahay marka sheikha raxima allahu tacaala wa ida stawat haddii ay ay ay qoraxdu ay dhamaystiranto cirka bartankiisa ku istaagto stawat waxaa loola jeedaa qoraxda ayaa qofka samada bartankeeda ku istaagto qofka hooskiisi dhan ma soo baxayo markii qoraxdu ay toos cirka kala barkiisa u marayso waxa weeye marka haddii taasoo kale ay tahay qoraxdii ay waktigii duurkiina aan la gaarin ay tahay oo qoraxdii madaxa qofka ku beegan tahay bartamaha cirka ku beegan tahay lama ogola waktigaasoo kale in la tukado xataa tazuula ilaa qoraxdii ay iilato oo dhinac u leexato maxaa yeele waktigaasna waa wakti nebiga sal alay wasalam uu ka digay in la tukado wey salaadaha weliba aan sababta lahayn waa waktiga meeqo wakti baan hadda haynaa waa waktiga koobaad qoraxda inay intay markii fajarka gadaashiisa ilaa qoraxdu kasoo baxdo markay qoraxdu kasoo baxayso ilaa ay waran dherarkiis la ekaato markii ay qoraxdu samada bartankeeda ku taagan tahay ilaa ay ay xoogaa ka leexato samada bartankeeda bacda salaati alcasri salaada casr gadaasheedana lama ogola salaad sunno ah oo aan maaragta sabab lahayn in la tukado xataa taqruba ashamsu ilaa qoraxda ay ka dhacdo ayadana lama ogola inaad tukatid waktigaas oo kale laakin salaadooyinkii qadihii sunooyinkii la qadaynayey salaadii sababta lahayd intoo dhan waa la ogol yahay wa cinda alguruubi qoraxda markay dhacaysana oo ay madaxa godka geliso aysan weli wada qarsoominna lama ogola xataa yatakaamala guruubaha ilaa ay dhicitaankeeda dhamaystirmo oo si fiican ay godka u gasho aanan qorax dhanba la arkaynin markaasaa sunnada ayaad sunaysan kartaa intaad rabto iyo sunnada aad rabto aad dabagelin kartaa marka iyadana lama ogola markii casarka gadaashiisa ah ilaa ay qoraxdii ka dhacdo markay dhacaysana lama ogola ilaa ay qoraxdii kasoo baxdo wey macnaha ay si fiican godka u gasho wey faslun fi salaati aljamaacati wuxuu fasli u yahay salaada jamaacada wey jamaaco lagu tukado ayuu fasli u yahay wa salaatu ljamaacati jamaacada salaadeeda sunnatun mu'akada waa sunno mu'akada a weye ayib salaatu ljamaacati tafdulu salaatu alfadli bisabcin wa cishriina daraja nebigu dhahay sal alay wasalam salaada qofku keligiis tukado midda uu jamaacada la tukado waxay ka fadli badan tahay macnaha toddobiyo labaatan darajay ka fadli badan tahay fadli mar haddii la sheegay sunno ayuu sheekha uu ku tilmaamay waana madhabka shaaficiga wey madaahibta qaarkood waxay qabaan salaada jamaaca la-aan maba aqbala lamaba aqbalayaba oo waxa weye qofka shardiga u tahayba inuu jamaaco ku tukado kaasna waa laga xoog badan yahay salaada jamaacada ah waxa weeye waa haddii aad masaajidka u dhowdahad aadaanka maqlayso lama ogola inaad ku tukatid meesha gurigaaga ama meel maaragtay u dhow masaajidka aan cudurdaar aad ugu tukan weyda uusan jirin lama ogola maxaa yeelay nebiga sal alay wasalam ninkii indhoolka ahaa cudurdaarka weydiistay weliba isagoo dhibaato ka sheeganaya aadaanka ma maqasha haa aadaanka haddaa maqasha ajiib baa lagu yiri sidoo kale qofkii aadaan maqlaaya salaad lagama aqbalayo ilaa uu jamaacada la tukado marka waxa weye waxay kutusinaysaa salaada qofkii aadaanka maqlaaya ama aadaanka meel masaajidka u dhow jooga inay waajib tahay faradul cayn tahay ay ku tahay inuu ku tukado hadduu meel kale joogo waa faradul kifaaya oo kale ayaa la oran karaa jamaacadii meeshii magaalada qayb hadday salaadii tukanayso qaybtii kale waxa weeye fadligii iyo ajirkii faraha badnaabaa dhaafaya saas oo kale ayay culimadaasi ku tilmaameen calaa kulli xaal ninka waxaa laga rabaa masaajidka inuu yimaado jamaacada ku tukada gabdhaha laakiin gurigooda ayaa u fadli badan ajirna badan xataa maaragtay masjidka nebiga sal alay slam waxaa uga fadli badnaa inay gurigooda ku tukadaan ayaga fadliga badan guriga ayaa u lewa lakin hadday masaajidka soo aado lagama celinayo khayrka iyo wacdiga iyo maaragtay jamaacada ay kasoo qayb gasho laakiin way ka fadli badan tahay ninka salaadiisa markay gurigeeda ayadu ku tukata wey marka salaadaasi jamaacada ah saxaabada waxay u arki jireen ninkii salaada jamaacada ka maqnaado kasoo daaha munaafiq bay u arki jireen oo ku tirin jireenba inuu munaafiq yahay haddiiba salaada jamaacada laga waayo ay marka arrin sahlan maaha jamaacada in lagu tukado waa wax muhima weye marka ku xataa wax walba waad ku aadisan kartaa meeshaad degeysa waad ku aadisan kartaa shaqadaada waad ku aadisan kartaa waxa weye ku talagal mar walba inaad jamaaco ku tukado xataa haddii aad masjid weydo dadka muslimiinta kula jooga la jamaacaysa wa cala alma'muumi qofka ma'muumka ah ee salaada ku dayanaya imaamka ma'muum iyo imaam waxaa la dhaha imaamka waa kan tujinayo wey ma'muumna waxa weeye waa qofka lagu daba waxa weye qofka dadka imaamka ka dambeeyo gadaashooda ku tukanaya wey oo wax ku dayanaya marka wuxuu leeyahy sheekha raximah allahu tacaala wa cala alma'muumi ninka ma'muumka waxaa laga rabaa an yanwiya jama aljamaacata inuu jamaacada niyoodo inuu ma'muum yahay inuu niyoodo wey niyada gashto ayaa laga rabaa ayib duuna alimaami imaamka lagama rabo tusaale haddii laga soo qaado qofku markuu ma'muum yahay marba haddii uu ma'muum yahay waxaa laga rabaa in uu niyoodo in isaga la hogaaminayo oo qofkaasi hogaaminayo ka laakiin isagoo salaadiisii ku jira haddaad u timaadid imaamka inuu niyoodo inuu imaam yahay maaha inuu marka horena niyoodo inuu imaam yahay maaha laakin waxa weeye isagu salaadii buu xiranayaa inuu tukanayo xiranayaa hadduu niyoodana shardi kumaha laakin ma'muumka waa laga rabaa saas oo kale ayuu leeyahy ayib macnaha waxay ku imaanaysaa tan oo kale ad aada u fahmaysaa qof baa salaadii aada u timid keligiis tukanayo markuu salaadii xiranayay keligiisuu niyooday inuu tukado kabacdi waad u timid salaadiisii kama jabayso maxaa yeelay markii hore isagoo niyoonin marba hadduu imaam yahay muu niyoonin markii hore inuu ma'muum no inuu imaam noqdo isagoo keligiisuu niyooday laakiin gadaal baa waxaa uga yimid inuu ma'muum noqday marka inuu niyoodo oo salaadii gadaal kasoo xirto oo niyo cusub la yimaado lama ma ma u baahna wey maxaa yeele isaga shardiba uma ahaba wayajuuzu waxaa banaan an ya'tama alxuru bilcabdi qofka xorta ah inuu ku xirto qofka addoonka ah way banaan tahay wey maanaha qofkii xorta ahaabaa ma'muum noqonaya addoonkiina wuxuu noqonayaa imaam waa isku mid wey labaduba isku sibay mid walba midka kale uu ku xiran karaa waktiga nebigana way jirta wey walbaaliqu qofka qaangaaro weyn bilmuraahiqi wiilka ilmaha yarkaa qaangaarka ama dhowri toban jirkaa uu ku xiranaya xataa kuwan yar baa lagu xiranaya haddii uu yahay qofkaas oo kale qur-aanka yaqaano wey walaa tasixu ma ansaxayso lama ogola qudwatu rajulin nin inuu ku daydo oo ma'muum u noqdo bimra'atin haweeney haweeney inuu imaam ma'muum u noqdo lama ogola laakiin gabadhu gabdhaha ayay tujin kartaa walaa qaari'in nin qur-aanka yaqaano oo aada qur-aanka u yaqaana biumiyin nin waxba garanao qur-aanka jijabinay inuu ku xirta lama ogola ayuu leeyahay labadaba hadal baa ku jira insha allahu tacaala darsigeena dambe ayaan kaga hadli doonaa wallahu tacaala aclam magaalada afmaanta oo darsigeeni